cagaga khiyaarta hawada nagala soconaysay Yeah.
halkaad nagala soconaysaan waa shabakada wararka cagaag dotcom gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool ahna gudoomiyaha ahna ku-tumaha gudoomiyaha gobolkaasi maxamed cabdi dambiil daad ayaan goorwa telefonka magaalada laascanood kula xiriiray gudoomiyaha ayaan weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo gaadiidka u raran w f ku xaniman weli laascanood
gaadiidkaasi dee markii hore dhinaca buntland baa laga diiday imisadase dhinaca buntland waa laga ogolaaday laakiin darawaliintii ayaa waxay sameeyeen iyaguna istaraag oo ay leeyihiin muddadii hore maadaama noo sixi waayay qaabka aanu u socon lahayn oo halkan in badan aanu ku xanimneyn kharashaadkii iyo dhibaatadii naga soo gaadhay iyo taayiradii naga burburay iyo waxaasaanu doonaynaa iyo hay-addii w s b ka doonaynaa annagana kolay taasi midna khusayso oo aanu faragelinayna ma aha haddii aana w s b iyadaa marka horena gaadiidka soo raratay iyadaa marka hore heshiisada maamulada kula kala jirtay iyadun baa taqaan annaga waxba naga nagama quseeyaan badankeedina baabuurtii waa taagan yihin gudoomiye baabuurtan tiradooda horta waa tireenka lag weye laascanood hadda ku sugan
boqol iyo toddoba iyo soddon ayaan anigu ogaa intii ay a- marka hore tubnayd saaka mar aan kantaroolkashe magaalada gaadhayay waxaan ku arkayay afar baabuur oo dhaqaaqay oo ka baxay in afartii wax ku siyaadeenaya ay kala wesha laakiin kollay xoogoodii sida ay u tuman yihiin xagee gudoomiye baabuurtan ay ku wajahan yihiin mar haddii maamulka puntland uu sheegay inuu ka qaaday xayraadii ama ay fas ay fasaxeen maamulka puntland sida la sheegay galmudug ilaa iyo hiiraan ayay ku socdaan intaa udhaxaysa oo dadkaas aada shiricsan loogu sheegay Een, ma gobolada kale ee koonfureed shishe miyay ku wajahan yihiin ee shabaabku ka taliyaan iyadoo shabaab al-shabaab sheegtay inaanay maacumadaasi la maya maya waa gobolada dhexe waa gobolada dhexe ilaahay baa taliya horta cid kale ma talise waa gobolada dhexe cidii tirahda annagaa wax ka talinaa way iska hadashee waa gobolada dhexe intii laasanada ay joogeen maamulkii nuxil intee laga iska saaray sugudda ammaanka een aan baabuurtaasi u raran u kiraysan barnaamijka cuntada adduunka ee w f p inay sugaan ammaankooda adeer urxil wacan baanu iska saaray berbera burca ay usoo gudbisay burcana annaga inoo soo gudbisay annaguna intii ay halka meesha ku xanimnaayeen me maxay ahayd kastamkii weynaaye magaalada laga soo geli jiray baa lagu xereeyey askartu waa waardiyin jirtay darawaliinta iyo kirisbeyntu magaaladooda iska dhex joogeen wax dhiba oo la kulantay ma jirto aad iyo aad bayna uga mahadnaqayaan sidii dadku loogu soo dhaweeyey baabuurta maxay ahayd gobolka so maamulka een maamulkaaga adigu aad gudoomiyaha ku-xigeenka ka tahay ahna suulo siihayo gudoomiyaha ma u sheegteen inay baabuurtada raashinka wada dadkii lagu talaya ay gaadhsiiyaan cabashadan ay iska dhaafaan mar haddii maamulka puntland u fasaxay annagu waxaanu ku nidhi haddii idinku aad taayira banjaray iyo maxay ahaytoy xoogaa masaariifa iyo waxaad ka cabanaysaan kuwaan intaaba kuwaa beri hore caloosha ka banjaray oo gaajo la liita aad ehel iyo maxay ahaytoy islaamnimada tihiin ka daaya anugu waan ku idhi saaka imaade rayaalo wax walba u dulqaato oo dadka u xooga gaarsiiya anigu intaa waa ku idhi wax markii yaro niyadda arrintaa u ruxayna waa jireen waxa adigu dee dadku waa kala maskaxa qaar qaylqaylinayaana waa jire gudoomiye een wadadan dheer ay baabuurtani ku wajahan yihiin waa wado aad u dheer idinka mar haddii laasanood ay ka baxaan dhinaca kale maamulka puntland sidii idinku aad amniga u sugteen iyana diyaar ma u yihiin ama maamulka galmudug ha ahaato ma- kuwa maamulada kale xidhiir mida dhex maray sugudda raashinkan faraha badan ee gaadiidka faraha badan
saaxiib ma anagu taas ma caddayn karo iyagu waa ka hadleen waxay yidhaahdeen waxay ku eedeynayaan w s b inayan soo ila soo socotiin gaadiidka intaa la-eg ee halkaa maraya anigu waa hadeer iyo qolay qolyaha dhex geli maayo laakiin mar anagu inta ammaanka iyaga ah aanu sugnay cid kale dee maxay te waxyaabo kale waa ka xirxirinaay baabuurta ammaankooda ma sugaysaan kama wada xirino ama isma aanu weydiin ugu dambayntii gudoomiye magaalada laascanood beryahan xaaladeedu aada usoo wanaagsanaanasay maxaa sababay in qaraxyadii iyo dalalkii qorsaysnaa gobolkaasi waddooyinka da- u dambeeyay laga waayay ama ay suulaanba
saaxiib geedku hadduu cawaara baxo horta haddii geedka xididada loo siilo xididadu ma geedku ma baxo runtii waxa weeye waxaanu hallay xididadii ay wax ka ay wa- waxaanay ka socdeen xididadii waxna gacantaanu ku haynaa waxna waa fakadeen waana ku daba jiraa weliba meelo fara badan oo kale ayay galeen waana daba socona